Mustafa Faarax Barqadle oo ka mid ah dhallinyarada beledweyne isla markaana dhameeyay heerka koowaad ee jaamacadda ayaa abuurtay fursad shaqo isagoo ku shaqaysta xirfadda farsamada gacanta gaar ahaan alxanka alaabaha lagu dhiso guryaha sida ganjeelada iyo daaqadaha shaqadan ayuu uga maarmay inuu ka tahriibo dalka waxa uuna ka helaa nolol maalmeed ku filan raydiw baarlula ayuu uga waramay mustafa faarax barqadle sida uu u shaqaysto
waxaan ahay farsamayaqaan ka shaqaysta qaybta alxanka geerasha ku yaalan mataqaanaa beledweyne magaalada beledweyne gaar ahaan nin shaqooyinka waa badan yihiin alxanka sidiisa banaanba dhowr qayb u shaqeeyaa qayb suujina la yihahdaa qaybna waxaa waaye alxanka caadiga ahaa isagoo alxanka caadiga haddana sii kala baxa qayb waa qaybta waaweyn oo baabuurta oo la saaro jaraa'idiyada sidaas oo kaleeto qaybna waa qaybta guryaha farsamada sida taqaanid albaabado kale iyo daaqadaha iyo waxyaabaha noocaas oo kaleeto waayn annaga marka qaybtaa ka shaqeyna waa qaybta albaabada iyo daaqadaha ama dhismaha guryaha wallaahi ninka raggaan iyahu wuxuu u baahan yahay inuu xirfad barto nin ragga xirfad la-aan ma noolaan karo maadaama wadankii hadda dowladdii mataqaanaa shaqa abuur nayrada u samayn anigii noqotay mataqaanaa xirfaddii aan ku shaqaysanaa inuu noqdo alxanka maadaama aniga aabbahay oo ahay farsamo yaqaan marka farsamadii aabbahay aan kasoo mataqaanaa ka dhaxlaan ku shaqaynayaa dhaxal waa waxaan ma karatay si kastaba ha haatee mustafa faarax barkadle ayaa shaqadan abuurtay kadib markii uu shaqo ku waayay wixii uu ku soo bartay jaamacadda